asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhammaan ummadda soomaaliyeed baan salaamayaa haddaanu noqdo su-aashaadii fanaan axmed naaji qof kastoo soomaaliyeed baa og inuu fanaan qaali ah uu ahaa heerka ugu sarreeya hadduu jiro waa beri ama fanaan soomaaliyeed heer sare hadduu leeyahay inuu ahaa heerka ugu sarreeya maxaan ku sababaynayaa wuxuu ahaa mualif wuxuu ahaa malaxan wuxuu ahaa mukhrij wuxuu ahaa musishan wuxuu ahaa heese aada u cod fiican intaa waxa u dheerayd inuu ahaa nin aada u wadan jecel oo soomaalinimadu aada ugu dheertahay qof kastana ka soomaalista waan gartay wuxuu ku dhintay magaalada london haddii aad noloshiisii dhinaca fankaan ahayn iyo qoys ahaan cidda uu ka soo jeeday aad garanaysid bal nala wadaag aad baan u garanayaa fanaan axmed naaji wuxuu ahaa xidig aada u qaaliya waxaa nin horumar jecel anigu fanka markaan soo galay nin wuxuu ahaa dhisan oo baabuur leh oo aqallo leh oo xaragooda oo business leh oo dadka ugu xaragada badan muqdisho ah ayuu ka mid ahaa wuxuu ahaa nin waxbartay wuxuu ahaa nin noodka muusikada qoraalka iyo akhriskaba yaqaana wuxuu ahaa nin aada iyo aada u qiimo badan fankana qayb kastaba wax ka yaqaana markii anigu aan fanka kusoo biiray suudaan buu ku maqnaa oo bandhigfaneed iyo festival u jiray markuu soo noqday ee la yidhi gabadhan dadkii fanka kusoo biiray weeyaan aad iyo aad buu ii gacan qabtay aad iyo aad siduu inalla intii aniga waktigayga hayda meesha ugu timiy oo dhan ay uga wada mahad sheegtaan ugu wada gacan qabtay waa dhanna ka mid ahaa waan gartay wax gaaraad ku xasuusta adigu marka laga yimaado arrintaa guud ee taageerada guud wax gaara oon anigu xasuusta waxaa jiray inuu aad iyo aad codkayga u jecelaa inuu kabankeedii tuma jeclaa hees kasta oo aan qaado wuxuu odhan jiray waxaad tahay horyaal waxaad noqon doontaa hablaha ugu qiimo badan oo markaa hablaha anigu de ugu qiimo badnaa fanka soo galay magool baa ka mid ahayd maandeeq baa ka mid ahayd baxsan baa ka mid ahayd wuxuu igu odhan jiray gabdhahaas inaad dhaafto mooyaane heerkooda ka hooseyn maysid taasoo uu iga dhigaya dhiirigelin allah u naxariista fanaan axmed naaji maxaad odhan lahayd qoyskiisii
waxaan odhan lahaa horta fanaan axmed naaji waxaan odhan lahaa ilaah weyne waaxide abuurtay ee adduunyada keenay maantana dib uga ceshaday adduunyadii ee halka xaqa aynu wada sugayno ee lagu kala horeeyo ilaaha geeye waxaan uga baryayaa inuu marti la jecel yahay ka dhigo dembigiisi hore iyo wuxuu galay adduunyada qof kastiba khayrna wuu sameeyaa dembina wuu galaa dembiguu galayna ilaahay ka saamaxo khayrkuu sameeyeyna ilaahay u labanlaabo jannatal firdowsa ilaahay geeyo kitaabtiisa midigta ilaahay ka siiyo marti la jeceliyo malaa'igta u faraxdo allah ka dhigo nin wuxuu ahaa fiican oo wadaniya oo dadka isaga ka yaryar dhaqaaleeya kuwa lamidkaa ixtiraama aada u xaragooda aada u cisi badan buu ahaa ilaahay jannada ha geeyo adduunka intuu joogayna sharaf buu ku joogay qoyskiisana qoyskiisana waxaa leehay carruur badan buu dhalay oo dee dad waaweyna ilaahay maxaydana samira iimaan ha ka siiyo qoysaskii u ka tegayna samir allah ha ka siiyo dadka soomaaliyeed iyo annaga oo kooxdii waa beriisla ahayna samir iyo iimaan naga siiyo